dowladda burundi ayaa ku hanjabtay in ciidamadeeda qaybta ka ah howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ay kala bixi doonto waddanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dalkaasi emmanuel natahomovikiya oo su'aalo ku saabsan ciidamada nabadilaalinta burundi ugaga jawaabayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay inaysan meesha ka saari karaynin in ciidamadooda ay la soo baxaan haddii midooda afrika uu ku sii adkayso in uu si toosa ciidamada u siin doono mushaharaadkooda halkii loo marsiin lahaa dowladaha ay ka socdaan ciidamadaasi ayo mashira hamwe afatanije n'abansi b'igihugu bashaka kunkura igihugu cacu kucunkura waxa uu yidhi ururadan iyo cadowga waddanka waxay rabaan inay muran ka dhex abuuraan ciidamada iyo dalalkooda iyagoo markaasi samaynaya wax aan lagu fakeri karaynin inay si toosa u siiyaan kharashaadkooda haddii ay xadkaasi kala qaybinta ee annaga iyo ciidamadeenu ay soo dhaafaan shaki kuma jiro waxaan dib uga soo celin doonaa waddanka waa innaga kuwa u diray halkaas ma ahan iyaga kuwo diray ama qoray marka ay soomaaliya joogaan oo ay la dagaalamayaan shabaab waxay taasi u samaynayaan sharafka iyo qaranka waddankeenna wasiirka gaashandhigga ee waddanka burundi ayaa waxa uu dhinaca kala sheegay in muddo toban bilood ah aanay ciidamada waddankiisa la siinin wax mushaaharaada